أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta loo gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka abuuray ee bariga wilaayada hiiraan askar ka tirsan kufaata xabashada etoobiya ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda saliibiyadda maraykanka ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho koox xidhiidada ayaa mar kale qandaraas lagu dhoobayo shidaalka soomaaliya la seexatay ee dowladda cadowga ah ee turkiga murtafac cilmiyeed ballaaran ayaa ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool munaasabad dowla diini ah loogu soo gebagabeynayey ciidamada xisbada ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay
أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan la iyagoo fisan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta loo gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan askar ka tirsan kufaarta xabashada etoobiya oo bakhtiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool waxaan arrimahaas ka waraysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah subxana wa tacala ayaa ku mahadsan waxaa xooga dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo si baan loogu jibay cadowga allah oo maalmihii lasoo dhaafay si aada kaga socday dowleedka deegaanka abuuri oo ah deegaan dhacbariga wilaayada hiiraan gaar ahaan hoostaga degmada buliburta iskuna xiro degmooyinka maxaas buliburta iyo deegaanada muqokori iyo halgan iyadoona allah mahaddiisa dagaaladaasi khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah waxaana murtadiinta dagaal ka soo qaaday hawada sare maalmahaas ka taageerayay diyaaradaha saliimiinta base allah fadligiisa waxba uma soo kordhin diyaaradahaasi keliya khasaarihii bakhtigii dhaawaca ayaa murtadiinta kusii batay allah ayaana ku maasan dagaalkii shal u dambeeyey oo ka dhacay duleedka deegaanka abuure allah fadligiisa waxaa lagu dilay shan murtad waxaana lagu dhaawacay kow iyo toban kale iyadoona ay suurgal tahay in khasaaro intaasi uu ka bato maalintii sharaxaad maanta oo jimco ah taariikhuna ay tahay saddex iyo tobanka shawaal waxaa si buuxda gacanta ugu haya deegaanka abuurey ciidamada mujaahidiintu waxaana ka babanaysa araayada tawxiidka allah ayaana ku mahadsan in muddo afar maalmood halkaasi dagaal uu ka socday cadowga allah ay suurtakeli weysay in xataa hal lug ay la soo galaan deegaanka iyadoona goobo ka fog deegaanka abuurey rasaasta ka suuridaya iyadoona maalmulba daal u dhacna cadowga allah ay kaga cararaan duleedka abuurey meydad cusub oo maleeshiyaadka murtadiinta ah haddaan isdultaa ku sameyna afartii maalmood ee soo dhaafay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay duleedka deegaanka abuurey waxaa walaalka murano dhimashadii dhaawac ku noqday in ka badan laba boqol iyo lix iyo toban askar iyo saraakiil murtadiin ah oo badankooda meydadkooda weli ay daadsan yihiin duleedka deegaanka abuurey iyadoona dhaawacyo iyo meydad fara badan murtadiintu ay geeyeen beledweyne buliburte ilaa iyo xamar waxaana allah mahadiisa ah in afartaas maalmood cadowga allah khasaaro nafayd mid hantiyeed uu soo gaaray iyadoona aysan u suuragelin hadafkoodii ahaa in mar kale gacanta cadowga allah ay ku celiyaan deegaanka abuure oo maalintii shanaad maanta hoos harsanaysa raayada tawxiidka allah ayaana ku mahadsan oo cadowga allah dagaaladii maalmihii lasoo dhaafi ka dhacay dowleedka abuure ku jibiyey iyadoona ciidanka mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka abuure dhanka kale walaalka marwaan ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ka fuliyeen degmada waajid oo ka tirsan wilaayada bakool qaraxan waxa uu si gaara kaga dhacay agaarka cilaboorka degmada waajid waxaana allah fadligiisa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen askarta kufaarta xabashida etoobiya gaariga cabdibilah ayaa goobta ku basbaalay waxaana sidoo kale halkaasi bakti iyo dhaawac ku noqday guud ahaan askartii kufaarta xabashida etoobiya ee qaraxaasi lala beegsaday gaarigana la socday gaari ambalaas ah oo ay xabashidu leedahay ayaa soo gaaray agaarka elaboorka halkaas ayaynu ka daabul bakhtiyada dhaawacyadii askarta etoobiyaanka isagoona geeyay xerada etoobiyaanka ay kaga sugan yihiin degmada waajib walaalka marwaan ciidamada mujaahidiinta waxay muddooyinkii daba ay aada usii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah iyadoona allah mahaddiisa afartii maalmood ee lasoo dhaafay howlgallada ugu xoogan ay ka dhaceen qayb ka mid a wilaayaadka shabeelle dhexe iyo sidoo kale wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan geesyada towxiidka ee maalintii shanaad ribaadka kaga jira deegaanka awoori sida buuxdan gacanta uga haya deegaankaas in allah subxana wa tacaala iyagoo kaashanay ay darsi u dhigeen cadowgii allah ee isku dayay inay kusoo duulaan deegaanka awoori waxaana ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan difaacyada deegaanka awoori aan leenaha allah subxana wa tacaala ha idiin barakeeye ramigiina allah barakeeye cadowgiina allaha jibiye rasaasta aad ku ridaysaan allah subxana watacaala mid barakooda oo halkii rasaasba intaasoo murtadiin isku marta allah subxana watacaala ha idinkaga dhiga allah subxana watacaala ha idin suga ducada muslimiintan allah subxana watacaala ha idin aqbalo wajihaadukum mubaarak mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda siliibiyadda maraykanka ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman muddo laba caqdi ah oo dowladaha siliibiyiinta reer galbeedka ay tabantaabinayaan nidaamka riddada ah ee ka jira soomaaliya ayay hadda bilaabeen inay qirtaan fashilkooda dibna u xisaabtamaan kadib markii ay ku xoolo iyo awood beeleen duulaanka ashaadaladirirnimo ay ku hayaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed howlgallada barakeysan ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka wadaan labada shabeelle hiiraan iyo banaadir ayaa cabsi iyo argagax daran ku riday gaalada caalamiga ah ee duulaanka siliibiga ku soo qaaday soomaaliya wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo the new york times ayaa daabacay maqaal dheer oo uu kaga hadlayo duulaanka maraykanka uu kaga jiro soomaaliya iyo joogitaanka xukuumadda washington ee waddankan wargeysku wuxuu tilmaamay inay jiraan shirar u dhexeeyey saraakiisha maamulka trump kuwaasoo looga hadlayay xaaladda soomaaliya inkastoo aysan natiijo rasmi ah ka soo bixin kulamadan haddana waxay soo bandhigtay soo jeedinada qaar ka mid a saraakiisha trump ee ka qaybgalay shirarka saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa sheegay in horumarka ciidan ay mujaahidiintu samaynayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay uu abuuray walaac daran sidaas darteedna ay soo jeedinayaan in la xiro oo albaabada la isugu dhufto safaaradda ay ku leeyihiin xerada xaran ee magaalada muqdisho waxay sidoo kale saraakiishan ka tirsan maamulka trump gaar ahaana ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay soo jeediyeen si loo sugo ammaanka in loo baahan yahay in lasoo daadgureeyo oo meesha laga soo saaro inta badan shaqaalaha safaaradda saraakiil kale oo ka tirsan maamulka trump si gaar ahna u qaabilsan golaha amniga qarankiisa ayaa sheegay in dhankooda ay walaac ka qabaan in la xiro safaaradda waxay sheegeen inta labadaasi ay keeni karto inay lunto kalsoonida ay ku qabaan kooxda riddada soomaaliya horseedna ay u noqoto inuu burbur deg deg ah ku yimaado kooxda murtad xasan gurgurte waxay muujinayaan saraakiishan kale in haddii safaaradda si rasmi a loo xiro ay dhici karto wax la mid ah wixii ka dhacay kaabul oo ay si deg deg ah ku burburto kooxda riddada soomaaliya halka saraakiisha kalena ay sheegeen in dagaalka aan dhammaadka lahayn ee dowladdoodu kaga jirto soomaaliya aysan waxdana ugu jirin soomaaliyana aysan ahayn meel muhiim ah oo dan u ah maraykanka siday hadalka u dhigeen mawrin faral oo ahayd mas-uulka ugu sarreeya siyaasadda qaaradda afrika ee bantikonka maamulkii baiden ayaa dhankeeda sheegtay inaysan jirin xal ciidan oo ay uga hortegi karaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka ayaa hadda xaalad quus ah ka jooga soomaaliya kooxda riddada ee uu madaxda u yahay xasan gurguurte ayaa sanadkan sheegtay inay weysay lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar oo uu maraykanka ku siin jiray la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa si gaaran ha ugu maalgelin jiray danab oo ah murtasaqo uu maraykanka ku adeegto wasiirka maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtad biixi iimaan ciga ayaa hadalkan bishii maarso ee lasoo dhaafay ka hor sheegay xildhibaanada riddada isaga oo sidoo kale sheegay in lacagahan ay waayeen maraykanka uu ku bixin jiray qaar ka mid ah hay-adaha riddada dhanka kale waxa uu sidoo kale ka shanqariyey inay wajahayaan colaysyo kale oo dhaqaale oo ka imaanaya dowladaha kale ee lacagaha siin jiray maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horreyso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qabsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u said ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudaan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameynba ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya maaha cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay dowladda maraykanka waxay sidoo kale hore u diiday inay ka mid noqoto dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta iyada oo si cad u diiday qaraarkii urur gaaleedka qaramada midoobey ee lagu qiimeeyey maalgelinta howlgalka ashaadalodirirka ah ee kufaarta afrikaanta ee soomaaliya hogaamiyaha aqalka cad ayaa laga filan karaa go-aano la mid ah kuwii hore u qaatay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaana waqti xaadirkan ku dadaalaysa sidii xiriira ula sameyn lahayd maamulka somalilan iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inay doonaysaba in dal madax bannaan ay u aqoonsato toddobaadkan gudihiisa ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan ex twitter wuxuu ku sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dib u eegis ku samaynayso taageerada ay siiso dowladda riddada ee uu madaxweynaha u yahay xasan gurgurte sida uu shaaciyey ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalkan ayuu ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher waxauu ku xaqiijiyey isaga oo ka jawaabayay qoraal uu qoray taageero u ololeeya madax bannaanida maamulka riddada ah ee somalilan kaas oo maraykanka ugu baaqay inuu joojiyo taageerada uu siiyo dowladda riddada islamarkaana uu garab istaago madax bannaanida maamulka riddada ee somalilan christopher ayaa si cad ugu jawaabay waxaan si dhow ula socdaa xaaladdan jawaabta diblomaasigan ayaa noqonaya markii ugu horreysay oo uu sarkaal sare oo maraykana ku muujiyo in siyaasadda washington ee muddada dheer ku dhisneyd taageerada dowladda riddada laga yaabo in dib looga noqdo si kastaba ha ahaatee madaxda iyo siyaasiyiinta riddada ayaa iyagana afkooda ku saadaalinaya in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay tii burburka qoraal ka soo baxay toddobaadkan hay-adda gaalada qaramada midoobey xafiiskeeda soomaaliya ayaana lagu faray qowsaarada murtadiinta ah ee gaalada u caynsan inay shir deg dega isugu yimaadaan ayna ka heshiyaan khilaaf ka dhex yaala taas oo mar kale bannaan ka soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee nidaamka ka jira soomaaliya iyo xitaa inuusan haysanba madax bannaani gudihiisa ah kooxda riddada ayaa mar kale qandaraas lagu biloobayo shidaalka soomaaliya la seexatay dowladda cadowga ah ee turkiga warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abushiiba sida ay shaacisay wasaaradda batroolka iyo macdanta kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda riddada soomaaliya ay mar kale heshiis dhinaca shidaalka la gashay dowladda daaquudka turkiga heshiiskan ayaa waxaa kooxda riddada u saxiixay wasiirka batroolka murtadaahir siyaad maxamed oo hadda ku sugan dalka turkiga qodobada heshiiskan ugu muhiimsan ayaa lagu sheegay in kooxda riddada ee gurgurta uu hogaamiyo ay dowladda turkiga u saxiixday inay qaadato shidaalka ku jira xeebaha ku teedsan gobolada dhaca dhanka bari ee soomaaliya heshiiskan ayaa dhigaya in dowladda turkiga ay durbo bilowdo saaminta shidaal ay ku samaynayso goobaha la saxiixay inay kala baxdo shidaalka kooxdii riddada ayaa dhowr jeer horay heshiis shidaal ula gashay dowladda turkiga kaasoo turkiga loogu gacangeliyey inay boobaan khayraadka ku jira badda soomaaliya dhowaan kooxda riddada ayaa sheegtay in dabayaaqada sanadkan uu turkiga soo gabagabayn doono howlaha saamiinta ay ka wadaan xeebaha soomaaliya kadibna sanadka dambe ay toos u bilaaban doonto inay qaataan waxyaabaha loo saxiixay ee ah inay gurtaan khayraadka ku jira xeebaha soomaaliya oo uu shidaalku kow ka yahay murtaqacilmeed ballaaran ayaa ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada tiyoglow ee wilaayada bokola cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya multaqahan oo ay kasoo qaybgaleen culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay masjidka jaamica ah ee magaalada tiyeglow waxaana kelimaadka culimada barbar socday su-aalo diini ah oo abaalmarino qaali ah ay ku bixinayeen maamulka islaamiga ah gaar ahaan maktabka dacwada ugu horeyn sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo kamid ah culimaa u diinka wilaayada ayaa kelimad u badneed fadliga ay leedahay in lix maalmood laga soomo bishan shawaal goobta ka jeediyey dhitag maalmood ramadaanka bacdigii la soomo mayba kamilka dhakaasa waa kakaamil nagaday soonkii ramadaanka laha soomi sanad ajarjiga kakaamil nagaday sidaa daraaddi marka faa'iida sakajar faa'iidada lamaad may kamid aha bilo marka shawaal soomowka ee la soomo lita maalmood iyo shacbaankaba yani may ka dhakanta ka salaati sunani rawaatib oo kale faa'iidadaasaa ku sugan marka nicmo weynin badan waa rasuulka sal alih wasalam way bahay kii umow salaatuleil ilaa luwaaji ka dhadhan balamaa markaase may leeray ma insuubiyaasta leerantan oo ilaahay dhaafay dembiga hore dhaaf ma insuubiyaas iyo kii dambaba markaase may ka jawaabay afalaa akuun cabdan shakuura anamanagana marka odon shukrin badan markuu litin maalamood ka darowka iyo laka daro waa shukri waay salafku way bahaana haddii ilaahay waafajiyo hamiin hamiine kamida ani salaatuliil hanka maalintaas salaatuliilka tukaday hamiinkaas salaatuliilka tukaday maalintii sooma jaray waana way waa la jaray soonjikaase shukran litawfiiq lilqiyaam shukri waa la jaray marka tawfiiqda qiyaamka ilaahay waafajiyay iyo shukranku waa la jaray intaasi kadib su-aalo diini ah oo abaalmarino lacageed lagu bixinayay ayaa bulshada la weydiiyey iyagoona si weyn ugu qayb qaateen su-aala koowaad insha allahu tacaala maybu aha man aladii nasalat fiihi ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa lankahaka degdi oo ilaahay kuka hadli aayaddaas keew magacay maxamed dhere abujaal su-aal markaas jawaabtaska dhigi jazaahu allahu khayra aljaza insha allahu tacaala si walaalkan sheegiyo lankaas may haya abujahal lacanahu allah waa lankii ka baktiyaay beder insha allahu tacaala saas daraadii walaalka way ku guulaysday shan doolar allahu akbar allahu akbar
su-aalo lamaad may lataa maa huwa asqaru xayawaanin dukira fi lqur'aan xayawaankanka yar oo qur'aanka laka sheegi keew cabdinaan nuure asaf jazaahu allahu khayra aljaza insha allahu tacaala waa ku jawaabi maybuha waa dhuuracaso faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu dhuuracaso yaanka yar wala qur'aanka laga sheegi insha allahu tacaala insha allahu tacaala saas daraadee may guulaysa sun shan doolar abaalmaringa insha allahu taala ka guulaysadii allahu akbar allahu akbar
multaqaha caynkan ah ayaa bulshada u ah aqoon kororsi iyo dhiirigelin si diinkooda ay u bartaan martina aysan uga noqon munaasabad dowla diini ah loogu soo gebagabeynayay ciidamada xisbada ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxa ay ka qabsoontay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafullaay waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaab almujaahidiin hoggaanka maamulka wilaayaadka islaamiga ee baay bakool iyo banaadir odayaal dhaqameedyo iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabaddu waxay ahayd xiritaanka dowre isugu jirtay caskari iyo sharci oo muddo shan bilood ah u socotay ciidamo ka tirsan xisbada oo laga kala keenay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga dowladan waxaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad ibnu jebel waxaana loo soo xiray sariyo ka tirsan ciidanka xisbada kuwaasoo loogu magacdaray al-shahiid biidniillaah sheekh maxamed mire allaha ka aqbalee waxayna ciidankan hadda dowladda loo soo xiray ka kala socdeen wilaayaadka kale ah baay banaadir jubbada hoose iyo shabeellada hoose waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo wilaayadiisa marti loo ahaa ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyey ciidanka xisbada ee dowladda loo soo xiray waxyaabaha dadka gallanku baahinyase gaara xisbada lanku baahinymayba kumadaha buraarag iyo dheefoonaan walleero qofkani lan foojiginagal lan akhriyo koro kun lama kun wali ka nooladoba magaaladu use xisbada ka eyi dadkaasi iyo adabiyaadu iyo akhlaaqiyaadu iyo mustawayaadu lan akhriyo koro waana fahmo koro waana lan kasta diiwaanshay gallado koro sagaal ay ilanka hay koro aninagal marka shaqooyinkan linku baahinya kumadati ikhwaani fillah dad dad ka akhriyo koro daraasiyo koro waaqacga akhriyo koro daraasiyo koro waxyaabaha dhulka la hageliyayo lakaka ganacsadahay akhriyo koro daraasiyo koro shalqaanadeeyo koro ani ragag nagadan جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekh xasan afgooye oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee munaasabadda ka hadashay ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey
waxaad nasiib u yeelateen inaad ka mid noqotaan dufcaddan labaad waxaa laydinka soo saaray kumanaan ciidan ayaa laydinka soo soocay oo wilaayad kala gedisan laydinka keenay qof dalbaday ma jiree ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nasiib idin siiyey ummaddeennan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhauna can ilmunkar watu'minuuna billah marka qofka nasibka waxaa laga rabaa awalan isaga inuu wuxuu sheegaya inay ka muuqdaan annaga diin ayaa meeshana keentay qanaaco aan ku soo qanacnaan meesha ku nimid waxaa la rabaa diinka inuu annaga naga muuqdo awalan waxaa jiray imtixaanaad laga qaaday ciidanka xisbada waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii safka hore ka gashay imtixaanaadka laga qaaday kaalinta koowaad imtixaankii la qaaday dufcadan labaad waxaa galay arday ka socdo wilaayada wilaayatu shabeelle sufla mara taaniya ardaygaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa mucallim xasan moxamed xaaji wuxuu ku guulaystay oo uu ku baasay natiijo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sideed dhibic saddex wuxuu abaalmarin ahaan u helay saxiixulbukhaari iyo lacag dhan saddex boqol oo dollar markaan waxaan u wacaynaa ardayga galay kaalinta labaad ardaygaas wuxuu ka socdaa wilaayad shabeelle sufla waa khaalid cadaawe khaalid wuxuu ku guulaystay kitaabka la yidhaahdo إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام آه، وليه تقي الدين من دقيقة العيد وآد قيمة بدن إيا العقدن لو بقول دولار dowradan ayaa noqonaysa dufcadii labaad ee dowraadka loogu magacdaray mucaad ibnu jabal ee loo qabanaya ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga kuwaasoo ay ku qaadanayeen duruus isugu jirtay caskari iyo sharci sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xisbada mahadsanid abuuxasaana warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh